wiil yar oo falastiini ah oo siddeed iyo toban bilood jir ah ayaa ku dhintay magaalada layidhaahda nablus kadib markii gurigii uu ku jiray ay dab qabadsiiyeen dad looga shakisan yahay inay yihiin yuhuudda degan daanta galbeed israa'iil waxa ay falkan ku tilmaantay fal argagixiso madaxweynaha falastiiniyiintuna waxa uu sheegay in falkan yahay dembi dagaal warbixintan waxa inoo haya ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya koox loo tuhmayo inay yihiin yuhuud ayaa dab qabadsiiyey guri ay leeyihiin falastiiniyiinta oo ku yaala daanta galbeed maanta oo jimco ah waxaana gurigaas ku geeriyooday ilmo yar oo siddeed iyo toban bilood jira halka ay si xun ugu dhaawacmeen xubno kale oo ka mida qoyskaas gurigan oo ku yaala tuulo yar oo lagu magacaabo duuma oo u dhow magaalada naablis ayaa lagu war helay guriga oo gubanaya xilli qoyska gurigu ay hurdeen booliska iyo goobjoogayaal kale ayaa sheegay in gurigan lagu arkay qoraallo ku qoran afka hibrowga kaas oo falkan lagu sheegay in ay tahay aargoosi islamarkaana lagu yidhi ha noolaado masiix waxaana qoraalladan lagu qoray gidaarada dibadda ilmaha geeriyooday waalidkii iyo weliba afar walaalihii ah oo ka waaweynaa ayaa dhammaantood si xun ugu dhaawacmay dabkaas waxaana diyaarad helikobtar ah loogu qaaday cusbitaal ku yaala dalka israa'il si loogu soo daaweeyo guddoomiyaha naablos akram al-juub oo goobtan booqday ayaa eedeyn u jeediyey ciidanka israa'el iyo dadka yuhuudda ah ee la deegaamiyey isaga oo sheegay in falkani yahay mid fool xun oo aan bini'aadanku hore u arkin marka laga reebo falkii naasiyiintu kula kaceen yuhuudda qoraal uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalka israa'el benyamin netanyahu ayuu ku sheegay in uu aada uga naxay falkan isaga oo ku sifeeyey in uu yahay fal argagixiso ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in israa'el ay tallaabo ka qaadayso argagixisada cidday doonto ha ahaadeene afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha dalka israa'el oo lagu magacaabo mark regef ayaa sheegay xukuumadda israa'il waxay si cad u cambaaraynaysaa dembiga naxdinta leh kaas oo ah fal argagixiso waxaannu la dagaalami doonaa argagixisada waannuna jebin doonaa cidday doonaan ha ka soo jeedeene dadka reer israa'il way cambaaraynayaan falkan waxaannuna sharciga hor keeni doonaa ciddii falkan ka dambaysay ciidamada milatariga ee dalka israa'el ayaa iyagu sheegaya in ay falkan baadhayaan dhinaca kalena madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas ayaa arrintan ka hadlay nastayqidu cala jariimatin min jaraa'im alisraa'iliin inaha jariimatu xarb madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas ayaa sheegay in uu weerarkan dhacay u gudbinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada si ay caddayn ugu noqoto dembiyada dagaal iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ay israa'il ku kacayso
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd wiil yar oo falastiini ah oo jira siddeed iyo toban bilood oo lagu dilay daanta galbeed kadib markii gurigii uu ku jiray ay dab qabadsiiyeen amaba ay gubeen dad loo malaynayo inay yihiin yuhuud iyadoo ay dad kalena ku dhaawacmeen weerarkaas halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a